bismillahi raxmaani iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhuguunsidayaala kulanta faylaha ka dhowaada warka haminimo ee warsan qodobada isinka dhegaysaan warkana walibaa ku mid ahaa madawiinaga dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya weliba uusa ku qaybgalay munaasabadda lanqabadii arday ku qalan bedeladaasi jaamacadda koonfurta soomaaliya wasaaradda arrimuhu guudaha koonfur galbeed soomaaliya weliba iyana xaafado baydhow iyo kuwadee mashruuciyo horumarineeda hogaanka ururka suxuufiyiinta koonfur galbeed soomaaliya iyo hadhawaay warbixintii dhawaan xuquubadii hay-adda amnesty international bulshada ka dhaqan xaafadda buunduwinta ee beledweynena weliba cawasho iyo kumuudyana jiidka la dhisowa dowladda soomaaliya weliba iyana warha ku saartaya warbixintii i m f iyo bangiga adduunka madaxa hogaanka ahlusunan ayaa sheegay iniyo bilaawa doonaan dagaal qodobada bannaankana welibaa ku mid ah salfakiir yaa yaraaye dowlad goboleedyada dalshe
warsan media network waxay idiin soo tabisaa dhacdooyin cod ah adna dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka buuj warsan media network
intaasay weliba yohaayanahaano ka mid ee qodobada wararka oo nimid uguunsadayaala ee hamiennimo iyo hagalaasuus axadda sabtin iyo baasa dhiqdan iyo ka-eedanta tun iyo shanta bilo lamaad ee febraayo sanada labada kun iyo labaatanka qodobkan koreeyay ee warkana weliba uuseeyaa madawiinaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ayaa ku qaybgalay munaasabada lanqabadii arday ku qalan bedelatay jaamacadda koonfurta soomaaliya waryahana khaalid cabdi ibraahim ayaa warkun ninhay madawiinaha koonfur galbeed oo la dareeran qaar kumida goloosha wasiirada koonfur galbeed iyo ku qeybgalay xafladiyo ka qalan bedeladayn arday tiradiio deerasa boqol iyo saddex arday oo ku qalan bedelatay jaamacadda koonfurta soomaaliya cabdirasaaq xaaji xuseen waana ee gudoomiyaha jaamacadda koonfurti iyo usiina ku hadalay xaflada qalan bedeladowka welibanuusa tilmaamay inayo ardayda ka qalan bedelatiyo ayin hanka tirada badan ee kubadda jaamacadda tan iyo markii la furay runtii geeka oo ku beegan taariikhda tuminshanta bilo febraayo laba kun i labaatanka weliba waa maalin eedninka wiin waa maalin farxadeed waa maalin runtii merihii iyo xilgankii dheeraa oo una muddada dheer hasuubyaani una guridahayna oo runtii natiijada un deerni waa maalin un farxadda la qiibsadahayna intun aqoon-yahane eh oo tiradii boqolkorodhaafahayta geedka meelinka qalan bedeladahayta runtii weliba ningataa farxad lahan koobo korno runtii weliba ningataa guul la taabado kono maadaama jaamacadda koonfurta soomaaliya oo hayta jaamacaddan kuhoreyta koonfur galbeed soomaaliya lkasuufi geeka dawaal dagaayta munaasabadii afaraad ee qalanbedelashada muslima mursal cabdo waanee hooyo ayeeye iyo shaqaale yomaybayo ku mid haytay ardayda ku qalan bedelatay jaamacadda koonfurta ee shahaadooyinka la guddoonsiiyey welibana iyo jeedida khudbadiyo farin-inka daraasa dadka weyn iyo hooyooyinka ee maansho ka jaran ina qofin walba inbarado korna layda kuu waabiyey bulshada koonfur galbeed soomaaliya intii hooyooyinka iyo aabbayaalka iyo awlaado isla seedan iskoolada lanki iskoolna dhamaasa dugsiga kubaad jaamacada wada seeda walba ee lagu sireebalay walba ee lagu sireebalay haddii aanay tahay walbarashada korlangaada aqlagaan iyo aqoontaan hiri maayan kore lisga hiri maayan oo dhanta lisga hiri oo halmeela ku jeedo nagdaan haddii kalta faraar wiilshay nii jareelay wasiirka walbarashada iyo khudbadii madaweynaha ka dhawaaya iyo sheegay in dowlad goboleedka koonfur galbeed garab suruntay jaamacadda iyo ardayda ku qalan bedelatay kureed mayba hadalkaas qaaday madaweynaha koonfur galbeed cabdilxasiis xasan maxamed laftagareen khaalid cabdi redio warsan magaalada baydhabo waxay u baahan tahay aqoon iyo waxbarasho nimaanan waxba baraninna dalkana wax ma taraayo dadkana wax ma taraayo diintana waxba ma taraayo asagana waxba isma taraayo marka waxay tahay nin kasta sida aan horay u aragnay oo aynoo aan ku aragnay maamo muslimo waa bogaadinayaa maamo muslimo maalmo sharaf la waaye waxayna tusaysaa inaysan waxbarashada da'da lahayn waktina aysan lahayn ay leedahay go'aan inaad go'aansatid oo aad qaadatid inaad waxbaratid adiga kuma xirna marka waktiga aan waxbaranayo waa lasoo dhaafay iyo hadda maxay ahaydee wax ii dhiman mara iyo caruur baan yeeshay iyo midna maaha waxbarashada wakti kastoo siddeetan sano haddaad jirto waxbaa baranaysaa ama qur-aan baro ama maadi baro waxbarashada waa muhiim waktigaada wakti ka mida inaad waxbarashada siiso wax aada iyo aada u fiican waaye khaalid cabdi radio watson magaalada baydhabo
eedhedan mahadsanyo khaalida wasaaradda arrimaha gudo ee koonfur galbeed soomaaliya weliba xaafado baydhabo iyo kubadda mashruucyo horumarineed waryaheena maxamuud cali cabdulaahi iyo warkun nimhay magaalada baydhabo ee haruunta kumeel gaarkan ee koonfur galbeed ee soomaaliya iyo kudhii kulonlon ku hadlaya mashruuc lanka tiragali inti laka hormari deegaanka walibana kulanka qaban qaabaday wasaaradda arrimo gudo iyo weliba reedin haliisyowka ee koonfur galbeed maamulka degmada baydhabo iyo weliba gudoomiyaalka xaafado horseed iyo bardaala iyo bulshada degan lamadaasi tiyaafadooda ujeedka kulanka loonqabad yaa laga sheegay sidii bulshada iyo weliba maamulka lankadha abuuro lahay kalsoona iyo weliba wadashaqeen buuta xaafado horseed iyo bardaale magaalada baydhabo oo ah lamada xaafadood sahowlian kusooda mashruucan laka waayigeliyo bulshada gudoomiyaha xaafada horseed iyo weliba gudoomiyaga xaafada bardaale isxaaq nuur maxamed iyo weliba matakaare xaaji oo unkooreyntii kulankaasi tii ku hadleen dhammaan dadkaa qayb gali oo unkoorey maamulka degmada baydhabo iyo shaqaalaha iyo howlwareerada wasaaradda arrimaha gudaha dowladaha hoos dib u heshiisiinta koonfur galbeed iyo gudoomiye xaafadeeda gaar ahaan gudoomiyaha xaafadda horseed iyo gudoomiyaha xaafadda oo berdaal iyo bulshada ku socotay oo qaybo jashaduun lamada xaafadood oo mashruucun geeka fahamka guud uuna ka qaadi doono iyo kulanku doodona ku wadaagi doono oo lanka tirgalay lamada xaafadood oo barnaamijku meelaraabis wadooyinku oo kabalistonka dhagxaanta la dhigahay mashruucaasaytii iyo geekintin isku qoyn guud ahaan fahamka guud intuuna ka qaadan iyo ujeedada oo yacni mashaariic uun socota intii oo naftir joognayna walyar uuna ka sharaxan agaasimada wasaaradda arrimaha gudaha ee koonfur galbeed ee soomaaliya mustafa hata fawse kulanka gobro ku haya ya sheegay mashruucan xaafado baydhabo iyo kubadan sidoo kale waliba ku hadlay qorshe wasaaradda un lamabiajiya mashaaridan min infuliyahay mashaaridii hore maeen lamadukun misiidki bilitodoba ibilisiida lahabiya mahaydi laha in eedalanka guulaysa awr badana laka helay asi badana laka helay waayo ganacsiga mayka kuhay haddii lanka wadiis buwa diyaarhayti wadifay lehobus hela ganacsiga hele waayo wadi hele wadadaas bulshadaha jiidaas waxaan leeyahay maday dhammaanka kuusun sankaweeri iyo salaame salaan ka bacda hortayada iyada mahad wiin inta yaada may mahadaane mashalada oo un hadda geeda guulaysanay ilaahay mahadle xaafadoo lamada xaafadoodka guulaysan iyo horta ilaahay nicmadiisa eh nicmada ilaahay may sheeganaya un oo jidkii inta horna jininiin suubi haddana geedka jidid jininiin suub yahay bulshadii ciidanka guulaysatay inka faylahaasi wasaaradda arrimaha gudo iyo weliba reedin haliisyowka ee koonfur galbeed soomaaliya iyo muddooyinkiinka dambaytaba weliba iyo ka howlanaytay dhisowga golo deegaan iyo weliba jeyowka mashruucya laka hormariyo adeegyada bulshada koonfur galbeed ee soomaaliya maxamuud ali warbaahinta warsan baydhabo
eedhedhan mahadsanyo waryahana maxamuud hogaanka ururka suxufiyiinta koonfur galbeed soomaaliya waliba hadhawaayay warbixintii dhowaan hukuubaddii hay-adda amnesty international wariyahena cabdinaasir axmed mayow iyo warkun ninhay khamiisti unadhaafniyo taariikhdani yahayti tumisaddii febraayo ee biluung mayba ka beeganaytay maalinti raadiyaha adduunka dhugunsidowka raadiyaha yaa la sheegaynay sidii hore muhiim gaaraya ansiyana bulshada taasna lanka sababay horumarka dhinaga teknolojiyada maadaama raadiyaha bulshada ankumaarmaana oo warar degdeg ee hantubiyaase muxudiin xasan maxamed xusni oo ay gadoomiye ku-xigeenka ururka niseedowka suxufiyiinta soomaaliyeed ee fasaje eena gadoomiyaha saxaafadda koonfur galbeed soomaaliya raadiyo shaldubugnaha ku shaqeey yaa ku sheekayay muhiimadda bulshadii anlete dhugunsidowga runtii horta dadka saadee baladareer hatoolanka badan la dhugunso waa raadi iyo oo hatana muhiimad gaara lansiyaana iyo haddana madii warbaahinta kale una fiirayna sababtoo ah telefishan qof kasta ma helo kora saas oo kale walaan wataha kore ee digital media la eraw sida oo baraha bulshada oo kale facebookyada iyo youtubeyada iyo walaagun qof kasta mobiladan oo hata dadka badan shaweedan ee touch screenka dadka muwada helo koran marka dadka weliga qasbiyina inta maalinta raadiyaha ama raadiyaha muhiimad gaaran ley tusaale ahaan muddooona koonfur galbeed ku hadlaan siiba baydhabo dadka oo deegaanada wali badan yihiin xoolo dhaqato iyo beeraley marka walaanka badan iyo ka hirayin waa raadiyaha marka muhiimad gaaraya weliga le inkastoo sidii la fadaaya bulshada wacyigelin inay haysana muhiimadda raadiyaha iyo intiyo macluumaad badan iyo ku helaayeen iyo weli sifayla maal qobsana laakiin saasatan haddana madii oo telefishinada iyo wargeysyada iyo walaa social media ay midla fiiri walaan ka badan la dhigso bulshada kiiranta waa raadiyo sababtoo ee waliba ku helayaan macluumaad badan tusaale ahaan walla ku yaabaata idaacadda adaroogta oo kale warsan waliba la dareertin barnaamijyo beero dhiyaasa barnaamijyo xoolo dhiyaasa marar qaar barnaamijyo oo xaalad deg dega isa daadad madiha rugmudan oo kale marka bulshada wali ta raadiyaha walweyn sababtoo geeka hooba idaacadda warsan yeer suubada roobab daadadaha fool leh deegaan hibalay hooba la er dadka idaacada dhugustaayaan meelase weliba waa umuddo warbixino deg deg ee ku helaan iyo xaalad deg deg marka taas weliba badana qasabaasa intii umuddo badbaadsadan hantidii iyo xoolasha daba meel ku dhiya gudoomiye muxudiin yaa sheegay in xiligu naroogna horumar ka tilaabsatay raadiyaha socoona tusaalahan qaadadii idaacadda warsan runtii hoos u dhac ma jira sababto ee walaan waqtiyada ha bilaabadeen iyo heerka hadii la roogo mudada fiirada bulshada eedan waacigalanta sababtoo eh dadwale argaase tuulooyin roogo oo beerale ah raadi dhuunsadaan dadwale argaase xoolo dhaqatee oo reer guuraa marba dhina un guurow raadi dhuunsadaan oo tusaale ahaan idaacadda una roogna oo kale warsan wali argaase barnaamijyada oo teleefanada madi la haweero qof wali argaase buur hoostis roog tuulooyin eh qof wali argaase eeri qasa dheer rooga qof shabeelle rooga hadalow dhowaan hay-adda amnesty may baha saartay warbixin iyo kuku hadalaasi tacadiyada lanjeysidow saxaafadda soomaaliya maybana si weyn handhawaayay waryaalka soomaaliyeed gudoomiyaha ururka suxufiyiinta koonfur galbeed soomaaliya mayba kumiteeya madaxdii hadhawaay warbixintaas
warbixin oo runtii anoo ka hadla maa ururka saxufiyiinta koonfur galbeed hadhawaayaan sababtay wal sax ay ku hadaleen saadee bala dareerta wali eedlan ku hadalay soomaaliya iyo sida saxaafadda lanka dhagmo xoriyatul qool ku jira wala la dareerta intii wariyaal laisku hiraay wala la dareerta intii wariyaal la handadaay wala la dareerta intii warbaahino qarash la kabiyaay walyaabo oo warbixinta qaadat wala kuma tahaytay intii wariyaal idaacado madax bannaan ku shaqeeyay oo haddana dowladda soomaaliya idaacadoogaasay wal siyaasi intii madiyo tabiyan wal ku baxsan wala dowladda raallan kahayn intii laku buriya shaqadii waa walyaabo oo warbixinta laku xusaya kumid ahayt marka taasi waliga tusaasa warbaahinta naftirsho intii kuweecdahayan meel eraay wajidka saxdahayd waryaalka iyo xarumo warbaahineed ee ka howlgalow dalka soomaaliya yalanjey sidii tacadiyo shal dubow oo lahan ka horjeeday walyaabo runto eyo tubiyayaan cabdinaasir axmed mayow warbaahinta warsan magaalada baydhabo
eededan mahadsanyaa cabdinaasir hoggaanka madaxa ahlu sunna waliba yoona ka dhawaaqana inayo bilaaw doonaan dagaala wariyahena yuusuf sheekh aadan yaa warkun nin faahfaahiye hogaamiyaha guud ee ururka ahlusunna waljamaaca maalin maxamuud sheekh xasaniyo sheegay antii hadduu walaa ku socdo deegaanada galmudug yo onhayn ahaano dhandulgaaga koro usoo gaar kumida taageerayaashay kala hadalay dhuusmareed yo weliba usa hadal gaaday xayraadii muddo kooban lahasaari ahaano kumida odayaalka dhaganka hakubahi guraheel oo aana ka wajahanay dhuusmareeb weliba nuuse sheegay antii haddii u hubwadada lahaayeen yo isku reebo fadeen hogaamiyaha ahlusunna maruus hadalaya weliba usaray antii una fisaad hadhawaysada lahayni weliba una gala haddii ilaahay ere hubkayna hagdhawaysadaana waana makadhawaana ruuxa muslime iyo dowladaba waan welibana kala dagaalamaana ruuxuga fasaaduwada oo dhabka niishaaniya eri macalin maxamuud fasaadka intaan sudhowaysan lahayn waxaan gelaynaa haddii alla yidhaahdo inaan hubkanaga ku darsanno maanta intaynaa socotay haddii ruux waliba hubkiisii uu sito qof la hadli lahaa ma jiro haddii ummaddu bahal noqotana bahalnimada waxaa la ysaga celiyaa qalab baa la ysaga celiyaa maahane hadal ma qaato wax munaasib ah ma qaato marka taasoo kalea celin u noqonaysa waxaan rabaa inaan idin idhaahdo dhibi mayno dowlad ku dhibi mayno dad kaleo fog ku dhibi mayno laakiin ruuxii ahlulfasaad ah waa ku dhibaynaa saakay markii halkaan aan waxaynaynay magaaladaani weligeed waa ka cagalayoo ma aysan kaba dhicin weligeed saaka qarax baa ka dhex dhacay qarax baa saakay laga ridi macnahaad waxaad garanaysaa gacanta meesha in loo geliyey shabaab ayaad garanaysaa ruuxa noocaas noqon kara oo intaas inta arka xataa xishoon waaye aan oranayn war dadkaanun cid ay wax ka qabaan la arag gaadiid annaga aan naga rabin xoola aan naga rabin gaadiidkoodii wataa annagu waxaan u weerarno lama arko aan ruux yidhaahda lagu arag macnaheedu waxaa weeye waxa qalbigooda ku jira ruux cadow kula ah weeye hadde qalbigana waxa ku jira cidi sooma bixin karta ilaahay unbaa og qalbigiinna iimaankii ku jiray ilaahay waxaan weydiisanaynaa mid ziyaada allah ka dhigo intaad soo marteenna ajrigeedii waxaan idinka dhammaan allah idinka dhigo hadalka hogaamiyaha guud a ururka ahlusunna waljamaaca maalin maxamuud sheekh xasan yaa keedee hele hele weliyaa jarta khilaaf hoogan oo kula dhahaya dowladda federaalka kaasi oo ku dhaladii doorashadii kudheedii dhuufmareeb
eedhirang mahadsanyo yuusuf sheekh aadan bulshada ka dhaqan xaafada buundiweynta ee magaalada beledweynena weliba cabashiyo ka muujiyana jiidka la dhisowa waryaheena bashiir cabdullah cusmaan ayaa warkuhan idinku diri magaalada beledweyne qaar ka mid ah bulshada ku dhaqan xaafadda buundaweyne ee magaalada beledweyne ayaa eedeyn u jeediyey madaxweynaha hirshabelle maxamed cabdiwaare qaarkood ayaa tilmaamay in laga reebay mashaariic laga fulinayo magaalada beledweyne xaafadda buundaweyn oo ka mid ah afarta xaafadood ee magaalada beledweyne hadda dulqaaso waa naga dhammaatay waxaan taagannahay waxaan dareemaynaa buunduwo waxba ma aha ninkii qori haysto aa la danayna maanta wixii laga bilaado waxaan rabnaa wixii tegayna waan rabnaa waxa joogana waan rabnaa intaan la bilaabin xaafadaha kale hooyadii waa buundaweyn waxaan rabnaa in laga bilaabo hooyadii soolaraa la qaydiyey oo lagu dhejiyey magaalada inteeda kaleento xaafadda buundaweyn looma xirin reer buundaweyn way ka caroodeen waxay dhaheen waa ka falcelinaynaa waxaa degan dadka ugu reer magaalsan buundaweyn wadaa loo ogolaaday beledweyne in la saaro lix kilomitirka cabirkeedu uu yahay xaafaddii buundaweyn haddana booska laga saaray waxaa hal fariin waxaan u diraa dadka madaxda oo jooga gobolka oo jooga degmada oo reer hirshabeelle ilaahay inay ka cabsadaan oo dadka maatada ah oo buundaween deggan oon qabiilka aqaanin oo dadnimo oon aqaanin mooryaanta ay ku jirin inay warkooda ay maqlaan waxaa fadhi xaafada hooyooyinkaada habartu ahayd in intaasoo gafa loo geysto aad baan uga xunnahay wax aan qaadan karna maaha hadda haddana waxaa naga qadiyey jidkii lixda kilomitir ahayd oo hadduu allakudidin laga dhisay magaalada oo holwadaag laba qayb la kala siiyey hal mitir iyo bar bariga la siiyey waqooyiga la siiyey hal mitir iyo barna galbeedka la siiyey saddexda mitirna la siiyey bariga oo la siiyey xawataag ilaa inta ka dhexayso kooshi la siiyey buundawo waa ka qasan tahay cabashadaasaan wadnaa taasaan ka cabanaynaa annaga buundaweynaana la yidhaah dadka xoog maalkaa oo hadduu alle ku diidin oo taariikhda ku leh dagaalkii sokeeyo buundaweyn uu ka dhashay dagaalkii sokeeyo maanta dhacay oo xaafadaha la kala qaxay oo la isdilaayey meel buundaweyn lagu kala qaxay ma jirin shanta soomaalida isla degan shanta soomaalida waxaan birima ku nahay haddaad ogtihiin maamulkiinan shanta soomaalida buundaweyn isla degan weli xaafadda hadday hoogaan xabad ka dhacda ayadaa loo soo kaxaa hadday bari ka dhacda oo kooshin iyo xawataan ka dhacda ayadaa loo soo kaxaa dadkii saas ahay oo waddaniga ahay oo sharafta lahay oo deegaanka ahay oo shanta soomaalida ka koobnay oo ayaa hadda algudi meeshaan
codkaasa weliba dambeeyey warkii ushanindiri bashiir cabdullah cusmaan idaacadda warsan ee magaalada baydhabo warkiihaminimo ee kudhuwunsaytan uguunsadaala hanka dambayntii madaweynega south suudan ayaa uusa ka dhawaaqay in uusa yarayo tirada dowlad goboleedyada dalkaas taasa waana yahay ti codsi inkawiinay oo mucaaradka ku dalbadeen silaan af jare dagaalkii sokeeye waana landhisa dowladda landhanya madawyne salfakiir iyo madaweynegii hore ee falaagada riiga ero madaxii hore ee falaagadaas riiga weliba uusa cadays inhanayo la kulmeen siyohan afjaran meelmaryowka heshiiska nabadeed oo iyo horey iyo wada deereen waliba lamada dhin langabaaq ay kulunsho toddobaadka haddaha dareer iyo weeldhadow iniyo intilandeernaba iyo walaay iska fahmi waayaan iyo xaliyeen madaweynega suudaanta koonfureed salfakiir iyo tallaabadu ka sheegay to eedan xun waa niyeeto lukumaarmaana haddii nabaddo iyo lashanaba hadda weliba la sugay jawaabto reega balse hogaamiyii hore ee mucaaradka iyo ka adkaysada ee dhis- ee dhimowka tirada gobolada sababto ee weliba uusa ku shakiisan yahay in madaxweynaga uusa fado in uusa koran qaada awoodiisa taasoo aan uusa jegooyinka uma dhabow dadka uusa daacadka ee haddaba muddo toddobaad ee ya ku dhiman xilliga lan astay in la suubiyey dowladda wadaaga inkastoo aana weli iyo jiraan caqabado kale oo horteegan haabahaata dadka suudaanta koonfureed waliba iyo kahanweynina in markeliya afjaranta khilaafka ee, iyo kalshakayowkan dhexeeya madaxweyne salfakiir iyo madaxii hore ee mucaaradka dalkaas si dalkaasay nabad lanku helaa warkiihamiinimaadun idaacadda warsan siinkoayan tahay gabgabaya dhuguunsadaal warka waliba hasaaray maxamed eh, cabdiraxmaan cabdullaahi maleele waliba baana hawadaasi marsiayay ano ee bilahdaa sheekh shacaba intii warkun kulamadiredon kulmaana nabadgelyo